أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon howlgalka shaaldirarka ee ciidanka kufaarta afrikaanta kaga jiraan soomaaliya ayaa wajahaya xaalad hubanti la'aana xilli dhanka kale gaalada caalamka ahna ay ka walaacsan yihiin sida uu noqon doono mustaqbalka isbahaysigaasi diyaaradaha dagaalka dowladda xabashida etoobiya ayaa mar kale xasuuq daran ka geystay deegaano ka tirsan ismaamulka amaxaarada kooxda riddada soomaaliya ayaa dad shacba xabsiyada dhigtay kadib raaf xooggan oo ay ka sameeyeen mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsanaa baangaraafta murtadiinta ee ay tababartay dowladda salibiyadda maraykanka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar dhabagalah u dhigay kulanyo ka tirsan kufaarta kenya oo ku socdaalayay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee kuus jira gumaysiga kufaarta kenya munaasabad lagu caleema saarayay suldaan cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe maktabka dacwada wilaayada islaamiga mudug ayaa dowladdii inay hoos soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaanka acmaara ee wilaayadaas askarta habiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga bokool wulaadda wilaayaadka islaamiga ee labada jubba ayaa ku booriyey dadka muslimiinta in xagga allaha loo wada laabto si loo helo raxmada roobka allaah بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay lix iyo labaatanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door koroono ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan howlgalka shaalirdirarka ee ciidanka kufaarta afrikaanta kaga jiraan soomaaliya ayaa wajahaya xaalad hubanti la'aan ah xilli dhanka kale gaalada caalamka ahna ay ka walacsan yihiin sidii uu noqon lahaa mustaqbalka isbahaysigaasi cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan haya warbixin uu daabacay mowqica the east african ayaa lagu sheegay in howlgalka loogu magacdaray artemis uu ku jiro marxalad adag caqabado dhowr ah ayuu sheegay in howlgalkaasi uu wajahayo caqabadaha ku horgudban howlgalkan ashaadladirarka ah ayuu sheegay inay ka mid tahay dhaqaale la-aan isagoo sheegay in tan ugu weyn ee hadda taagan islamarkaana aan laysku soo qaadin ay tahay maalgelinta howlgalka cusub ee la qorsheynayo inuu bedelo artemis mowqica ayaa sidoo kale warbixintiisa ku sheegay in xiisadaha u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda etoobiya ay qeyb ka yihiin caqabadaha uu wajahayo howlgalka ashaadala dirirka ah waxayna warbixintu sheegtay in qalalaasahaasi u dhexeeya etoobiya iyo riddada uu dheliyey maalgelin la-aanta howlgalka midooda gaalada afrika ee soomaaliya hubinti la-aanta howlgalka midooda gaalada afrika ee soomaaliya arrimaha keenay waxaa ka mid ah in aysan jirin maalgelin ay isku raaceen beesha gaalada caalamka waxay ugu yeedhaan golaha ammaanka ee ururgaaleedka qaramada midoobena uu ka walaacsan yahay taageerada ay siin karaan howlgalka cusub ee loogu magacdaray eusom arrimahani ayaa kusoo beegmaya xili murtad xasan sheekh maxamuud uu socdaal kusoo maray dowladaha saliibiyiinta ah ee ay ciidanka murtasaqada ah ka joogaan soomaaliya kuwaasoo uu ka codsaday in howlgalka cusub aysan qeyb ka noqon ciidanka dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya adis ababana ay dhankeeda qabsatay shirweyne kaasi oo ay isugu yimaadeen wasiirada difaaca dalalka qaybta ka ah isbahaysigaasi si ay u taageeraan in etoobiya qayb ka noqoto howlgalka cusub ee hubinta la-aanta wajahaya mahadsanid caliyare diyaaradaha dagaalka dowladda xabashada etoobiya ayaa mar kale xasuuq daran ka geystay deegaano ka tirsan ismaamulka amaxaarada marwaan maxmed ayaa tafaasiisha warkan haya ugu yaraan siddeed iyo toban qof oo shacab ah oo ay ku jiraan caruur iyo dad waayeelo ah ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay weeraro cusub oo diyaaradaha dagaalka dowladda saliimiga etoobiya ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka maxaarada ee dalka etoobiya weeraradan ayaa lasoo werinayaa inay maalmihii sabtigii iyo axaddii ka kala dhaceen magaalooyinka shaawa goodam iyo gondar ee gobolka maxaarada siday xaqiijiyeen qaar ka mid ah warbaahinta dalka etoobiya muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya xaafado la sheegay inay duqayn diyaaradeed ka dhacday kuwaasoo ku yaala deegaanka shaawa ee gobolka maxaarada iyadoo la arkayay qoysas laga dilay carruur oo bororanaya duqeymahan soo badanaya oo ay diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee dowladda saliibiga etoobiya ka geysanayaan gobolka maxaarada ah ay dowladda etoobiya ku tilmaamtay howlgal ay ku calabtirayso kooxaha maxaarada hubaysan ee kasoo horjeeda dowladda etoobiya dhinaca kale jabhadda maxaarada ee faano ayaa guli waaweyn ka sheegatay dagaalo ba'an oo isbuucyadii lasoo dhaafay ka socday gobolka maxaarada muuqaallo ay kooxda kusoo bandhigtay baraha bulshada ayay ku sheegtay inay in ka badan kun askari oo ka tirsan militariga dowladda saliibiga etoobiya ku dileen boqolaal kalena ku afduubteen dagaaladaas ilaa iyo haddana dowladda etoobiya kama aysan hadlin khasaaraha la sheegayo in ciidankooda ka soo gaaray dagaaladan ka socda gobolka maxaarada mahadsanid marwaan kooxda riddada soomaaliya ayaa dad shacaba xabsiyada dhigtay kadib arraaf xogan oo ay ka sameeyeen mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho sida uu ku warramayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan xabasadaan qabno waxaa weye marka ugu horreysa waxaa weye lacagta oo la isweydiinaayo iska dhaaf maalmo iska dhaaf xataa bil inaan ku helayna umalayn maayo laba bilood
hadda maanta dadkii qof walba gurigiisa ugu yimaadeen tartiib tartiibaa loo kaxeeyey waa la xareeyey maamulka riddada gobolka banaadir ayaa xabsiga u taxaabay boqolaal dad shacab ah oo degan xaafadda buuluxuub ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho sababta dadkan shacabka ah loo xiray ayaa ah inay bixin waayeen lacaga baad ah oo lagu soo rogay taasoo gaaraysa afar kun oo dollar dadkan ayaa lagu xiray xarunta riddada ee degmada wadajir waxayna isugu jiraan rag iyo dumar iyadoona ay ku jiraan dad waayeello ah qaar ka mid a shacabka xaafadda buuluxuub ee warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan awoodi karin lacagahaasi baadda ah isla markaana dhibaato xooggan ay haysato xabasadaan qabno waxaa weye marka ugu horreysa waxaa weye lacagta oo la isweydiinaayo iska dhaaf maalmo iska dhaaf xataa bil inaan ku helayna umalayn maayo laba bilood marka waa lacag aanan ka awoodin oo aanan bixin karin wallaahi ma fahmi karno waxay nagu haystaan jidadaan dhisayna ay leeyihiin jidadkiina hadda wax dhisaahoo dhisma annaga ma aragno horey lacag nooga qaadeen labalaba boqol waxay noogu qabteen malahan canshuur sanadlaa waa nagala qaadaa wax noogula qabta ma aanan arag hadda ka hor hadda maantay dadkii qof walba gurigiisa ugu yimaadeen tartiib tartiibaa loo kaxeeyey waa la xareeyey iyagoo sankor qaba iyagoo waayeelle iyagoon tabar lahayn iyagoo maaragtay maskaxdoodu aysan xitaa tamaam ahayn maanta cid xitaa noloshooda ay ku filan tahay oo xaafaddan ay yar tahay wax shaqa aysan jirinin qof walbaa tiisu haysato tartiib tartiib loo wada xaray aabba naga xiran wallaahi ilaa saakay shan saacafar saac say u kaxeeyen ilaa hadda waa xiran yihin waa qayb ka mid a dhibaatada ay wajahayaan shacabka magaalada muqdisho waxaana maalin kasta maamulada riddada ay dadka caasimadda ku soo rogaan lacaga baad ah oo aysan awoodi karin inay bixiyaan taas oo ah lacag joogto ah
waad mahadsantahay walaalka abu xasaan howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsanaa bangarafta murtadiinta ee ay tababartay dowladda silibiyadda maraykanka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho warkaasi war kale oo ku saabsan ciidamada mujaahidiinta oo weerar dhabagala ha u dhigay kulanyo ka tirsan kufaarta kenya oo ku socdaalayay deegaan ka tirsan gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaa inoo haya yaasir maxmed ciidamada mujaahidiintu waxyaabihinkii xalay howlgal qorshaysan ka fuliyeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxayna howlgalkaasi ku khaarijiyeen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta bangarafta ay tababartay dowladda saliibiyadda maraykanka murtadka xalay mujaahidiinta ku dileen kaxda ayaa lagu magacaabi jiray sulaymaan xasan waxa uuna ahaa askari dhibaato xoogan ku hayay shacabka ku dhaqan degmada kaxda ee magaalada muqdisho dilka askarigaani murtadka ah ee xalay ka dhacay magaalada muqdisho waxa uu imaanayaa xilli maalmo ka hor howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ay ku dileen shan askari oo murtadin ah kuna dhaawaceen toddoba kale oo ku jira sarkaal gaashaanla murtad ah dhanka kale gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay ciidamada mujaahidiintu kamiin u dhigeen kulanyo kufaarta kenya oo ku socdaalayay duleedka deegaanka dhammaase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera weerarka dhabagalka ah ayaa sababay khasaare kala duwan oo soo gaaray kufaarta kenya waxayna howlgalladan ka kala dhacay banaadir iyo mandheero imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah cadowga allah
munaasabad lagu caleema saarayay suldaan cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe cismaan axmed ubow ayaa warbixinta warkan haya waxay ahayd xaflad si heer sar ah loo soo diyaariyey taas oo ay nabadoon ku dooranaysay mid ka mid ah jufooyinka beelaha jareerweyne ee dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xafladda oo ka dhacday deegaan hoostaga magaalada jilib ayaa waxaa kasoo qayb galay waxgaradka culimada ganacsatada dhallinyarada qabiilka jareerweyne iyo marti sharaf kale nabadoonka ayaa waxaa doortay jufada shiidle oo ka mid ah beelaha jareerweyne martisoor heerkiisu sarreeyey kadib ayaa la guda galay kelimaad ka hadal jeedinta ee caleemasaarka nabadoonka cusub suldaan cabdiraxmaan cali cabdi oo ah suldaanka guud ee beelaha jareerweyne ee wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe wuxuuna magacaabay nabadoonka cusub beesha reer shiidle dhammaan macnaha mahadnagaan juhdigii iyo bihiyaayan iyo iskudubiridkii dadaalkii faraha badanaa iyo aadanka mahadnagaan mayle nabadoonka oo la caleema saari maxamed siido kalfur sodhowaaw gacmo furanka sodhowaaw maylikiinka baahan yahay jifada reer shiidle kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka ina ku hogaaminto ilikiinka bahaamin
intaasi kadib qaar ka mid a waxgaradka beelaha jareerweyne ayaa dhankooda soo dhoweeyey nabadoon maxamed siidow xafladan oo maalintan beesha shiidla oo nabadoon ku caleema saaranoysahay oo suldaankeeda guudna yahay suldaan cabdiraxmaan cali cabdi marka haddaan shiidla aan nahay diyaar mu u nahay inaan jihaadka kala qayb qaadano naf iyo maal iyo markaas tabarta intii markaas ma aragtay tabartayna diyaar mu u nahay allaahu akbar allaahu akbar nabadoon maxamed siidow oo isagana xafladda ka hadlay ayaa beesha dooratay ee shiidla ka codsaday in ay la shaqeeyaan waxaad maanta ii doorateen inaan idinkuga xukumo shareecada islaamka ku dhaqanka shareecada islaamka allaahu akbar allaahu akbar beesheeda reer shiidle anna waxaa idinka codsanaa marka maadaama anay xilka ay ii dhiibteen aa idinka qaatay aan idin maqli oo idin adeecay idinkuna waa inaad i maqashaan oo ii adacdaan suldaan shuceeb xoghayaha guud ee golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa dhankiisa soo dhoweeyey nabadoonka cusub nabadoonka shiidle maxamed siidow waxaan leenahay soo dhowow ilaahay ha kaa dhigo kii ummaddaas ku hogaamiya ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa khayrka iyo wanaagana u horseeda baashi reer shiidlana waxaan ka codsanaynaa nabadoonka maxamed siidow in ay ku garabsiiyaan ugu kaalmeeyaan gabagabada munaasabadda nabadoonka ayaa lagu wareejiyey kitaabka qur-aanka kariimka qoray iyo booshkiisa taas oo ay caan ku yihiin nabadoonnada lagu doorto wilaayaadka islaamiga ummadda reer shiidle adaka dhagto oo ballanqaaday oo macnaa ummaddan kutaabkan adaka maamulo oo ballanqaaday insha allahu tacaala allaahuma fashhad kitaabkii aan hadda kiindhiibi mayla fadooye macnaha in adag difaacdo ama nafta qorigan oo aakayga eh beesha reer shiidle iyo angaddi booshkina waa
maktabka dacwada wilaayada islaamiga mudug ayaa dowladdiin ah u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaanka acmaare ee wilaayadaasi cabdiraxiin sheekh cali ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey dowladani diiniga loo qabtay haweenka ganacsatada ee ku dhaqan deegaanka camaara ee wilaayada islaamiga ee mudug dowladan ayaa socotay muddo afar iyo toban maalimood ah waxaana lagu baranayay arkaanul islaam arkaanul iimaan ixsaanka iyo salaada oo laga saxay dhammaan dadkii muslimiinta ahaa ee ka soo qaybgalay dowladda diiniga ah haweenka ayaa waxay ahaayeen haween muslimaad ee ka ganacsada deegaankaasi iyadoona dowladda ay ka faa'iideen haweenka muslimaadka ee ganacsatada ee deegaanka camaara ee wilaayada islaamiga ee mudug haweenka muslimaadka ayaa codsaday in loo soo celiyo dowladan oo kale si ay u bartaan culumta shareecada islaamka sheekh xasan ayaa kelimad towciyaa ka jeediyey goobta lagu soo gebagabeynayey dowladda diiniga ah macnay leedahay arkaanay leedahay muqtadaaday leedahay waxyaale ay keenayso oo ugu horrayso inuu qofku ilaahay rumeeyo subxaana wa tacaala laa ilaaha illa allahu dad badanaa yidhi laakiin aa ilaahay rumayn marka inaad ilaahay rumaydo oo tawxiidkiisa xaqiijido cibaadada keligiis inuu leeyahay halkaasaar cibaadadii aad barato markaan haddii lu yidhaha qof hebel waxaasi oo oga leexa isagaa leehay wixii waa inaad leetahay qofkii hebel ahay wuxuu u lahaa halkaa la igu tiri haddaadan aqoon saa u siihi waa inaad taqaanaho cibaadaadahay cibaadadii inaad u khallisto inaad ku kufrido wax alla waxa la caabudayo ilahay ka sugaa inaad ku kufrido waa inaad ka fogaato waxa tawxiidkaan kaa burinayo haddaad aqoonsiga uga fogaani maba taqaanid buxul nool iyo mid aan noolayn qof aan kala aqoonin makaan kala kala leexo karo haraan iyo bahal kaloo yaroo buluc ahoo waxba cunayn qof aan kala kala leexo karo waa inaad haraanka u taqaanaa inuu bahal yahay mudiyo wax dhiba kanna iyo bahal yaroo miskiina inuu yahy marka waa inaad kala barato waxa wax u dhibaaya tawxiidkaada iyo waxa aan wax u dhibayn beecaada waxa wax u dhibaaya iyo waxaan wax u dhibayn waa waajib u saaran nabadoon axmed foolfoole ayaa isna kelimad ka jeediyey goobta wuxuuna ku buuriyey haweenka muslimaadka ah inay bartaan diinka islaamka faafiyaanna waxaa ii muuqanaysa maanta wujuuh anaad u danaynayo oo ah in la yidhaahdo gabdhihii reer camaara oo ganacsatada ahaa dowraa loo qabtay oo dowladaasu maxay tahay waa inay ganacsiga ay ganacsanayaan xaaraan iyo xalaal u kala loo kala soo sidaa ma ahan dowladu xarakatulshabaab almujaahidiin sideed bilood maalmo dhimanay hadda inta joogaan ka hor calal uusaa waxay joogtay muddo lix bilood iyo maalmo ah inbaa inta meel usoo dheelmadabu wargoormaatimisyunion labadii jugoodba waa toddobadaa bilood wixii dhagihiina ku dhacahayey iyo lix bilood ka hor wixii ku dhacahayey inaa isi soo barbar dhigtaan adinkoo ka run sheegaya ilahina idin garasi xaqana alla idin fahmi haddaynu nahay odayaashii waxaan rabnaa inaad noqotaan hogaamiyaal diimeed qofaa wuxuu leeyahay aniga dukaankaygan waxa ii yaal anaa leh xaqdarasuu u yahay si aan ilaahay bannayn oo aan miisaankii saxdaa ahayn ama ribo haddaa u gadato ilaahay kuma bannayn mise waa been ka waran haddaad kiilo sonkor iga gadood iyadoo rubac dhiman iga cabirto lacagtii kiiladana iga qaadato adiga ma lihid xaaraana qaadato haddaba waa kuwan qaar ka mid ah haweenka muslimaadka dowladda diiniga loo qabtay oo ka warbixiyey dowladda iyo waxyaabihii ay ku soo barteen magacayga waxaa la yidhaahdaa xaliimo cabdulaahi geedi waxaan joogaa degmada camaara dowro laba asbuuc ah waxaan ku qaadanay duruus kala duwan sida arkaanta islaamka arkaanta iimaanka rugniga ixsaanka salaada iyo shuruuddeeda waxaan u baahannahay duruustaanoo kale inna loo soo celceliyo dadka kalena waxaan leeyahay ha ka faa'iidaystaan islaamka allaha guuleeyo gaalada allaha jebiyo faadmo maxamed daahir waxaan joogaa degmada camaara waxaan ku baranay duruuso kala duwan shuruudda salaada aan ku baranay iyo arkaanteeda salaadoona looga saxay waana mahadsan oo walaalihii soo qaban qaabiye maktabka dacwada wilaayadda islaamiga ee mudug ayaa dadaal ugu jira sidii dadka muslimiinta ay u baran lahaayeen diinkooda waad mahadsantahay walaalka cabdiraxiin askarta haybiinaha oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayadda islaamiga bakool faahfaahinta warkan waxaa eegaya cabdiqani maxamed waxay ahaayeen koox askarta ubadkeenayaalaha oo dhowaan ay soo bandhigtay wilaayada bakool kuwaas oo kasoo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta askartan oo tiradoodu gaaraysay lix askari ayaa kasoo baxay degmada xudur kadib muddo dhowr bilood ah oo halkaasi ay ku qaadanayeen tababar waxaana lagu soo bandhigay deegaanka koorkoor ee hoostaga degmada xudur markii towbada loo qabtay ayay la hadleen warbaahinta islaamiga ah ee andalus iyagoona ka warbixiyey qaabka ay murtadiinta uga biireen iyo waxyaabaha ay kala soo kulmeen nurow idinku dira deegaanka gudal warwararog horan lan askari yahay aku nagadi aku tawshani walaan ishay dhanay duufi reedatanu kaswaay musliminta bilikruwa usku dhan holoy gal dhubuli furiyal yare isubahi atan hakaswaay ndi muslimka rowne aragya isku tabi tabar gaardi walaa saamare reedanoo gaardigu dhammaadayam dumar kale bilaawi lee isku tabi maasha allah agiga amni faylaka noola safayle safayle lahayn dhawaay saaxiibada imanka baagay intii waa muslimaan beli muslimiinti rogan kuwayaan beli galadaa ku tabaa taasaan baagi lahay magacay ciidan ali uri deegaankaana guudala sacaadaan aley korkorada rog alxamdulilah ilaahay ka mahadsan inioonadkeyga murtadiinta ku tuubishaanay muslimiinta meetisku ku nool ummadii marida kabiirayna faylaantaawayaa inaan sadin muqlum ee ogaaday hadigay sacaadaan leliyan ilaahay ka mahadsan markian hore ka biiray tashkiil oo dhalinyarada oo jinkey ah iyo tashkiilya markii tababar hamari walyarkan hamarina may mool gaardigaarday wal habaarno may bada duguduguday oonay ilaahay mahadle sacadan liitaanata kargahaytu shiridiman ban rigiyaal todoba qofasa ka bane rigi todoba qof hayne lama eeyan shanna ka koyn ilaahay kamasahaam maynka baagay ni walaaladay ilaahay hanku nagadaan walaangayo tirugan wili tirugan rdisangadka jaraan moor muslum ni haynaya insheegayo banadunku bah ni hobahay weeran walaal aku kuba gobolka meel muslimiin tirud isku koy hura anatagi madaya mada banaawi ilaahay mahadle galko inti idugod horta ireedkiima marohay idoan iyoona meel muslimiinta tiidaan roogda diinta taarla lag aayada roogda ini koy roonayaan ka baagay magacay sida aliw maamed manuur xuseen guudal dhabatilama degmada koorkoorara dhubi waayareen ilaahay aan ku toobasheen intiyaana ku nagad shaydhaangay galgalaysan shaydhaan maskantooda dhablaa kulukulmaya walana faa'iidaa kulukulmila haddana ilaahay aan ku toobasheenay intiyaana ku hanuuno ilaahay uu nagi inti diinta muslimka ka nagad shaydhaan limas antinoo dufeeno heel isku daajisadaano heel jarana galan oo ka jaro iskuku dhuumanay waalidiinka ku dhuumanay walna dadwadaay gobolkooda isku kaaraysananay makaasaan inta diinta muslimka burburiyano ilin surugniga kaadiyano isku dareerano antukudne iyo kuhay sababtana ka dhuumaday kuway nagoy diintii muslimkii ka nagoy hanuun ilaahay intoo busheen madiyan habayle goobta iyo malaaga la hadalay meenka baayoon inta ilaahay hanuuniyo hasku nagdaan ka baaga intale intaan ka dhagdo intale ka dhamado diinta muslimka le ka dhajaro
wilaayada bokool ayaa bilihii u dambeeyey martigelisay askar taa'ibiin ah ee isaga soo baxaya sufuufta murtadiinta kuwaas oo ka faa'iideysanaya baaqyada hoggaanka mujaahidiinta ah iyo odayaasha dhaqanka waad mahadsantahay walaalka cabdiqani ugu dambayntii wulaadda wilaayaadka islaamiga ah ee labada jubbo ayaa ku booriyey dadka muslimiinta ah in xagga allah loo laabto si loo helo raxmada roobka cabdiwaab maxamed bukhaari ayaa siyaanba qaadaya xilli wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe laga dareemayo kulayl xooggan iyo biyola'aan dadka iyo duunyadana ay si isku mid ah u wada sugayaan dhibicda roobka ayay wilaadda wilaayaadkaas dadka muslimiinta ah allaah u weydiiyeen in uu ku soo qaboojiyo raxmaddiisa roobka sheekh axmed abuyuunis iyo sheekh cali darwiish oo dhowaan ka qaybgelayay munaasabad gabagabo u ahayd kulan lagu heshiisiinayay beelaha bartire iyo cawliyahan ayay labaduba si isku mid ah kelimaadkoodii ugu soo xireen allabari roobdoon ah waxaana kelimadda ku horreeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyuunis in markaan nafta iyo naftiin walaalayaal aan wahaweydiisanan ilaahi subxana wa tacaala biasmaa'il xusna wa sifaati alculaa hello kuleel baa joognaa ilaahay madarna siiyo ilaahayna madarna siiyo allaahuma asqinaa haythan mugiithan allaahuma asqinaa haythan mugiithan walaa tajcalnaa min alqaanidiin ilaahay subxaana wa taala weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa in madar barakagow ilaahayna siiyo ilaah subxaana wa tacaala maanta waad dareemaysaa waa og tahay ilaahay waa arkaysaa ilaahay waa u jeeddaa in maanta magaalooyinkii iyo baadiyadii iyo meel kasta oon ka jaro ilaahuna waraabi ilaahayna waraabi ilaahayo madar kheergo ilaahuna sii oo aan ku fidnoo weyna ilaah subxana wataala na sii ilaah subxana wataala adaa gacantaada waasa tahay ilaahayo subxana wataala adaa waa ku weydiisanaynaa cid kale maanta waa weydiinayna ma jirto adiga aan ka ahayn ilaah subxana wataala na waraabi
sidoo kale ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish isagana allaah muslimiinta u weydiiyey inuu u furo raxmaddiisa roobka ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeya sida waaligu inoogu duceeya ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaya raxmaddiisa inuuna siiyo ilaahu roobna siiya ilaahu waa oomanahayeena waraabe ilaahu waa oomanana waraabe ilaahu waan kululnahay kuleel yaa jira ilaahuna qabooji ilaahuna qabooji yaa rabbi biasmaa'ika alxusnaa wasifaadka alculan kugu baryeena raxmaddaadoo degdegana sii oo caajil oo hayra caajila ilaahuna sii mida madaro iyo dhib iyo waxba wadan ilaahu rabbiyowna sii xoolihii iyo bahaa'imtii iyo dadkii iyo cibaadii iyo bilaadiiba wada ooman yihiine ilaahu raxmaddaada nala soo gaar gacanta rabbiyaa inugu filan oo waasica ilaaha gacmaha u horsanayna subxaana wa tacaala inuu raxmaddiisana siiyo inuu naga ajiibona waan rajaynaynaa waan ku rajaweyna biidni illahi tabaaraka wa tacaala ducada wilaadda wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa ku soo aadaysa xilli biyola'aan iyo daaqxumo ay dareemayaan dadka iyo duunyada ku dhaqan wilaayaadkaas waxaana allaah ka rajaynaynaa in uu noo aqbalo ducadooda walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusa xilligan waanag intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu